Ummadda Muslimiinta ayaa dhammaystay soonka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana la gutay waajib ka mid ah shanta tiir ee Islaamka. Bisha Shawaal ama Soonfur waxaa ku dhex jira lix maalmood oo qofkii sooma uu helayo ajir la mid ah isagoo sanadka oo dhan soomay waana fursad qaali ah oo uu haysto qof walba oo Muslim ah awoodana inuu ka faa'iideysto soonka maalmaha qaaliga ah. Mid ka mid ah culimada degmada Dooble ayaa ka warbixiyey fadliga ay leedahay lixda Shawaal.
alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd walaalayaal markood alla subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale allihii si nabada inugu dhameeyey bisha barakeysan ee ramadaan ina soo gaarsiiyey bishaan shawaal sidaa wada ognahay walaal acmaal walboo la qabanayo markii la dhameeyo kadib waxaa lagu khatimayaa adkaar iyo dikri baa lagu khatimaa salaada ugu soo horeyda marka hadda aan ka baxno waxa ugu horeeya aan sameyno waa dikriga ilaahay astakfirullah astakfirullah astakfirullah ramadaanka markaa ilaahay dhammeena wuxuu yii qur-aankiisa ku yidhi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun markaad dhammaysataan alla weyneeya allihii subxaana wa tacaala ayaa maaskale ina soo gaarsiiyey bishan shawaal bishan waxay leedahay fadaa'il aad u weyn nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi man saama ramadaana tuma atbacahu sita min shawaal fakaannamaa saama addahra ninkii sooma bisha ramadaan kadibna ee raaciya lix beri oo shawaalka ah waxa uu la mid yahay nin soome sanad ninkii ramadaan intuu soo sooma kadibna ku dara lix beri oo shawaal ka mida wuxuu la mid yahay nin soomay ajirka hal sano walaalayaal bishaan kheyrka badan inaan ka faa'iidaysanno oo lixdaas beri waa iska maalmo aad u yar weeye qofka bini aadanka ah inuu ku dadaalo uu soomo waa iska soon sunno ah inuu soomo qofku uu ku dadaalo si uu ajarkaas u helo ajarkaas sanadka ah marka alle subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh mar walba in loo mahad celiyo leh nimcooyinka la siiyey waa igu horeyda nicmat alislaam